aadum ibraahim cabdiraxmaan baa la yidhaa alxamdu alshulu dadka sheeli dhibaatooyinka cabaadahayay baa nahay ilaah baa mahad iskale maanta raashin fara badan baa noola keenay nooc walboo lacuno le caano le saliid le baasta le bariis le soor le wax walboo sonkoreen baa noola keenay ilaah baa mahad ay u sugan tahay dhibaatadii aan shalay ka cabaadayn waa nagala caawi islaamka naga caawin waa u mahad celinaynaa boqolkii sagaashankiiba ilaahay khayr ha siiyo alxamdu lillah shukri haddan raashin nagu filan waan haysanaa inta cimri naga ilaahay aduunna gaarsiiyo waa u mahad celinaynaa is- muslimiintan soo caawis khayr allah sii meelay joogaanba maya maya waan ru fiican alxamdulilah inta bil iyo bilba ka badanba waan sii jeednaa alxamdulilah khayr allah siiyo
alxamdulilah khadiijo ismaaciil ibraahim baa laydhahaa xaali dhibaato baan ku sugneynay alxamdulilah maacad saacadiyo hadda raashimaa noola keenay alxamdulilah marka noola keenay intaan dhaxaa alxamdulilah gaajo way naga goday farxaad baan muujinaynaa shucaaca iyo gaajada iyo maxay heeday way naga goday alxamdulilah soomaali nabi maxamed waxaan ku mahad celinaynaa inta allah insay u niyoodeen inaas ilaahay ugu maxay heeday jannada alla ugu bishaaray
waa anigoo shariifo sheekh xasan ah dhibaatadii meesha naga soo riday waa nalaga caawiyey soomaali maxmed baana naga caawisay alxamdulilah ilaahay mahad ha siiyey intay- intaa noo garatay caawi caweg midna dhibaato caawi uma- nama hayso dadkii ummadda raashinkan iyo intanoo lacag oo saliid leh oo bur leh oo sonkor leh nooc kasta oo boosho leh noo keenay ilaahay madaxooda ha raajiyey Waa- boqolkii boqolki waa u mahad celinaynaa alxamdulilah ilaahay baa mahadle dhibaatada waa nagalala dareeray waa nala nala soo dhaweey soomaali maxmedaa noo gurmatay madaxooda allaha raajiyey cadaabna allaha ka xoreeyo waan u mahad celinaynaa marka intaas waxaa noo dheeri hoy inaa noolagu daraan rabnaa hoy meel la seexda iyo waxaan sararta saarna oo ciidanaa laga qaadan doonaynaa markaan ilaahay baa mahadla raashin waa nala siiyey alxamdulilah shal dad dhibaataysan oo rafaadsan oo hoy iyo wax la cuno midna aan dhib- aan haysanin baan ehnay ilaahay baa mahadle caawa raashin waan haysanaa hadduu ilaahay cimrina siiyo raashin caawa aan cunno waa haysanaa ilaahay baa mahadle nooc la arkaba oo saliidood iyo cusbadood wax ka maqan aynan jirin yaan haysanaa muslimkana siiye ma- oo ummadda nabi maxamedna madaxooda allaha raaji waa u mahad celinaynaa asalaamu calaa rasuulillaah sala allahu aleyh wala alihi wasaxbi wasalam reerkan alxamdulilah waa reerkii shalay aan soo bandhignay ayagoo baahil iyo awlxun afar iyo labaatan ruux ay ka koobnaayeen waa saddex qoys aad bay u dhibaataysnaayeen gaajo guri la-aan gogol la-aan dhibaatada ugu daran ee haysay saddexdaasi ahayn iyo waxyaalo badan oo kale maasha allah maanta muslimiintii soomaaliyeed baa u gurmaday oo markay arkeen ka xanuunsaday meeshan waad ujeedaa burkii oo fara badan sonkor bariis baasto caano maxaa tidhahdaayey soor dhammaan raashinka noocyadiisa kala gedisan ee la cuno saliidii ayaa lagu soo caawiyey raashinka faraha badan ee bakhaarka u malaynaysa wey dad muxsiniin oo soomaaliyeed oo rag iyo dumarba leh ayaa soo bixiyey oo dadkan markay arkeen dhibaatada iyo dhibka haysata yaa ku soo sadaqaystay Eh, waa dad soomaaliyeed oo ka naxay waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah idinku daro cimrigana allah idin barakeeyo meeshaad ka soo saarteen bedel khayr qaba allah idin geliyo ilahay waxaan ka baryaynaa basmaa'il xusna wa sifaati alculaa dadka muslimiinta ee muxsiniinta ee soo sadaqaysta dadka ku soo sadaqaystay inuu miisaankooda xasanaadka badiyo owlaadoodana baari oga dhigo maalkoodana maal badan oo barakaysan ilahay oga dhigo wixii sharan ilahay garan wixii khayr baaruudoo ku dadaalay oo hawshan ka shaqeeyeen waxaan ilahay ka baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro dembigiisana ku dhaafo kii waalidkii iyo kii waalidiintii ku dhaafo awlaadana baari ilahay oga dhigo ee waxaan leeyahay walaalayaalow labadii laba qodob baa noo dhiman gurigii iyo gogoshii labadaa midna weli waxa lagama qabanin waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad allah idin xafdiyo allah idin barakeeyo walaalayaalow ha la caawiyo guri iyo gogol labadaas dadkan ayay u baahan yihiin ilahay waxaan ka barya ilahay idin barakeeyo cimrigana allah idin barakeeyo xasanaadkana allah idin badiyo siyaadkiinana allah ha dhaafo dembigiina iyo kii waalidkiina iyo kii waalidiintiina allah ha dhaafo guryo saddex guri oo reerahan ku noolaadaan iyo gogashoodii iyo aradbixi bay u baahan yihiin waxaan leenahay walaalaha wanaagsan ee muxsiniinta ah baaraka allahu fiikum inta idiin dhiman soo dhammaystira